Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada Muqdisho ka daahfuray shirka qorshaha qaran ee Wadiiqooyinka Xalka Waara kaasoo hal milyan oo barakacyaal ah loogu sameyn doono dib u deegaameyn. Shirka waxaa ka qayb galay madax ka socotay labada gole ee dowladda, madax ka socotay maamul goboleedyada dalka, iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha barakacyaasha. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in qorshahan uu yahay mid loo dhan yahay oo dhammaan dhinacyada uu khuseeyo lagala tashaday, waxa uuna uga mahadceliyay hay'adaha horumarinta iyo daneeyayaasha kale ee taageerada joogtada ah ku bixiya sidii loo hirgelin lahaa qorshahan.
mid ka mid a mushkiladaha ugu waaweyn ee dalkan haysta ayuu xal u yahay marka innaga mushkiladaha ugu waaweyn ayna haystaay waxaa waaye waa amniga waa dhaqaalaha mid weyn oo aada u dhib badani waa arrimaha bulshada iyo qaab nololeedka bulshadeenna ee ayaa ayaa mid ka mid ah taas ayay qeyb weyn ka tahay marka one million oo soomaaliya haddiiba noloshoodii caadiga ahayd ay kusoo noqdaan oo meesha ay hadda yaallaan ay ka yimaadaan laga soo raro waa guul aada u weyn waa qorshihii oo dhammaystiran waxaa dhimani waa fulintii marka waxaan rajaynayaa in fulintana si weyn looga qayb qaato waxaan xoojinayaa in maadaama qorshahan cad yahay lagana soo wada shaqeeyey sida la sheegayna soomaali oo dhan ay u dhan tahay waa qorshe mudan in loo dhaga nuglaado donorskuna ay ku bixiyaan ay ay fangareeyaan dadka soomaaliyeedna ka qayb qaataan maxaa keenay barakaca waa laga sheekeeyey waxaa ugu horreeyey dee colaadii ayaa ugu horreeyey colaadaha ayaa keenay soomaali isdishay oo islaysay ayaa abuurtay barakaca waxaa abuuray duufaano daadad ah abaaro ayaa ayaa keenay ma sahlana qofku inuu deegaankiisii iyo gurigiisii iyo xoolihiisii iyo beerihiisii inta kasoo guuro meel uusan waxba ku ogeyn inta ilmihiisii gacmaha soo qabsaday inuu soo aado ma sahlana duruuf kusoo kaliftay baa jirtay waxaa nasiib darro ah inay weli duruufahaasi ay sii jiraan oy sii socdaan taas oo sidii uu wasiir faarax sheegay keentay inay barakacanimadii iyo displacementkii inuu sii sii socdo oo sii bato oo dee hadda aan maraynaba waxa waaye aan ka hadlayno over three point five million soomaali ah inay yihiin dad oo barakacyaal inay yihiin runtii waa arrin laga naxo waa arrin aan qurux badnayn waa arrin u baahan in si wada jir ah in wax looga qabo si kastaba qorshaha qaran ee xalka waaraha ee dhibaatooyinka barakacyaasha soomaaliya ayaa sanadkan xoojinaya dadaalka ay dowladdu ku doonayso in ay wax kaga qabato dhibaatada sii kordhaysa ee barakacyaasha gudaha soomaaliya